wararkeenaga soo gaarayo gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay ku waramayaan in degmada cadale ee gobolkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiya beeled lagu eedeeyey inay ka dambeyso dowladda federaalka dagaaladan ayaa waxaa lagu waramayaa inay yimaadeen ka gadaan markii tuulooyin hoostega deegaanka labagaras ay ka dhaceen dilal ku salaysan naanooyin qabiilo ay ku dhinteen toddoba ruux oo ay ku jirto qof haweenaya wararka ayaa waxay sheegaya in dagaalada u dhexeeya labadan maleeshiya uu ahaa mid in muddo ah socday islamarkaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona uu labada maleeshiya soo kala gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira dagaalada u dhexeeya qabaa'ilada walaalaha ee wadadega gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa lagu eedeynaya in dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay yihiin kuwa gadaal ka riixaya islamarkaana isku diraya qabaa'ilada xoogaha qaar ayaana waxay sheegayaan dagaaladana qayb ka yihiin askar ka tirsan milatariga dowladda federaalka odayaal ku sugan shabeellada dhexe oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ay qayb ka yihiin dagaaladan ayna tiro daddah ku dileen deegaano ka tirsan gobolka dagaalada u dhexeeya qabaa'ilada walaalaha ayaa in muddaha ku soo laalaabtay guud ahaan gobolka shabeellada dhexe iyadoona ay dagaaladaasi saameyn weyn ku reebeen dadka iyo deegaanka intaba warbaahinada qaar ayaana waxay sheegayaan inay ku dhinteen dagaaladaasi tobannaan ruux oo deegaanka lagu dagaalamay ku sugnaa oo keliya